xalay waxay sameeyeen hay-adda sidookan nabadkudda qaranka booliiska gobolka banaadir intaba howlgalay waxay ka sameeyeen deegaanka suuqa xoolaha oo degmooyinka yaakshiid iyo huluwaa ka wada tirsan waxay soo qabteen maadaama habeen horena howlgalku socday waxnay ka soo tuurtuureen kooxihii nabaddiidka ahaa ayay aad iyo aad howlgal la sameeyey waxaa lasoo qabtay dhowr iyo labaatan qofood oo weli tuhun ah baaritaankii ayaa socda howlgalladana oo kuwa joogta ah oo j o c c da iyo dhammaan gobolku isla samaynayaan waxaan rajayaynaa marka in joogtada uu socdo looga adkaado cadowga ummadda soomaaliyeed ee dadka dhibaateeya waa guul amni aan leenahay waxaan rajayhaynaa in in magaaladan looga cirib jiro cadowgaas waana howlgal socon doona shacabkana leeyahay la shaqeeya heedaha ammaanka oo shaqooyinkaas hay